mas-uuliyiin inaska jara xildhibaano ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo golo wakiilada dowlad goboleedka jubbaland maamulka degmada luuq saraakiil ku tirsan ciidamada xooga dalka oo qeyb ku hay wafuudi nabadaynta roogtii degmada luuq ee gobolka geda iyo kormeer ka saabsana qiimeyn iyo unkuurgalid weybayo kaseedana kaamka barakacayaalka naf iyo maal oyo ka nooleen in ku badan shan boqol oo qoys haanaseyti oo ku mid tahay goobo dabka la qubadsi qaar ku mid ah wasiirada xildhibaanada iyo xubno ku mid tahay guddiga nabadaynta luuq iyo warbaahinta la hadli waynayo sheegeen inyo arageen khasaaro badan hoosu jeysay dabkii la qobadsiyey kaamka naf iyo maal meelmay ku dhidee khasaaro nafi maalba leh deegaankana magaaji meele raay nafi maal mayn dhoogaana ka aragnay guryaal la gubi kareetooyin la gubi mootooyin la gubi meeli dadka dhammaadeen dad badan laka dhamaayay dad oo nahay maberamageyte dhabanjaysan dhabanjaysdan masaakiina inyo ka dhammaadeen marka qadar rabi hayti tagneeda hayti ku tacsiyeen cid kasta dhibaato meeluha ku deerti ku tacsiyeen ilaahay boogdhay inta dhimata ilaahay naarisa biidinahay kariimun in unoo ka socon mayle raayso wefdii laha ku diri dowladda federaalka iyo dowladda goboleedka jubbaland may xaqiijiyaan insha allahu tacala wala khasaare meelun ku dhaynuuna aragna may kale dowladda iyo caalamka iyo ummadda soomaaliya dadka ilaahay walsiiya muxsiniinta ee dhanka baaqana in dadkan laha caawiya walaalaha inta iska dagaalay dhabka jeysaday dhabkan is jeysadeen ilaahay dhatiyo nabaday dhiga marka mayban leenaha soomaali gee wakhtigaa tila rooga wal nabad an hayna iyo mayle walan taraw male wal qabiil laka dili guro la gubi xoolo la shalqaadi meelmay ka diraw walaagi horan dhiidhiyan wala kale hay kuwaantahay intii walaale dhibkan hadeerina ilaahay anbogdhay halka maanta aan taagannahayna waa xaradii naf iyo maal ama qaxootigii dadkii xoolahooda iyo maxaa le fatahaadihii beerihii iyo xoolihiiba ay ka laayeen ay ka soo baaba'een ay degnaayeen ee dibudejinta ay degmada iyo hay-adaha u sameeyeen meeshii ay deganaayeen ahaydna meeshii koowaad ee dagaaladii dhacay ee dadka walaalaha ee ku diriray degmada laga bilaabay dagaalka iyo gubitaanka waxaa indhaha naga markaan ku arkayno hadda goobtaan taagan ay tahay meeshii lagu dilay saddex laba gabdhood hooyo iyo gabar ay dhashay iyo gabar yar oo saqiiroo umul oo afartan casha maxaa la yidhaahdaaye umashii ka baxday ee ayadana jiiftay meesha hadda aan taagannahay waa goobtii ayada ahayd bal dhibaatada iyo waxa gaaray si aan u qaymayno baana socdaalka naga uu yahay